waxaa sare u kac baahsan laga dareemayaa qaar ka mid a nuucyada qudaarta ee magaalada jowhar nuucyada qudaarta ee sare u kaca uu ku yimid ayaa waxaa ka mid ah mooska salaatada basasha bocorka iyo liinta qaar ka mid a dadka ka ganacsada qudaarta ee suuqyada jowhar ayaa ka waramaya waxyaabaha sababay sare u kacan
waagii hore mooska macnaha intaankiis waxaan ku keeni jirnay shan boqoloo kun lix boqoloo kun aan ku keeni jirnay balse hadda ma jirto ee hadda milyan milyan iyo ku dar milyan iyo laba boqol haddoo waa raqiisi la dhaho siddeed boqoloo noqonaa taasina waxaa keentay biyola'aanta aaweed oo mararka qaarkeed webiga shabeelo oo mar weliba iska baxaaya marka beeraha qaarkoodii way iska dumeen oon daraadiisa ula dhaceen mooska hadda waxaa sababa markaa oo macnaha hadda oo qaali oo noqonaayo roob jibkii ayaa roob ku dheelaa marka baabuurka mooska keenaayo qaali ayuu ku keenaa baabuurkii laba boqol kintaan kukeeni oo ku keeni jiray waxuu ku keenaa afar boqol aad qolaa raacay beerahana macnaha makiina laaga soo jeeda marka lacagtiisa saaid way lagu jibaarmaysaa hal gacan moos markii hore waxay aaday laba doolar hal gacan moos hadda waxaa hadda xilligala joogo waa shan doolar sidaasoo qaali u noqon haa degmooyin deegaanada hishooreaan geynaa sidoo kale biicadaan geynaa meertu waan geynaa adiga deegaanada oo hoos imaada hirshabeelle waan geynaa qudaarta cagaarana salaatada waa geed laba kun kun iyo shan kun shilin koostada siddeed kun lix ayaa la gadaa qudaarta kaleente basbaaskaa kuu soo heri kiila afartan aa la saaraa bashasha labaatiyo siddeed labaatiyo toddobo aa la gadooyaa barandhada barandhadana soddon kiiladu aa la saaraa aa asana qaali waaye liintana labaatan aa la tirinooyaa lacageedu boqolkeed aye mooskane waana lix afar shan sidiis u kala qorxan yahay aa la gadaa qudaarta kale hadda qaal ayay noq tahay ansalaatada basasha kiilada waxaa la gadi jiri toban iyo saddex toban iyo laba hadda kiilada basal waxaa la gadoo afartan kun oo shil soomaaliya waxaga waxaa la gadoo haayaay kiilada basal cadayda afartan kun oo shil hortii waxaa la gadaay toban iyo laba kun oo shilin kiilada bisbaas waxaa la gadoo lixdan iyo shan kun oo shil hortii waxaa la gadaay siddeed kun toddoba kun xabadda bocor waxaa la gadaay siddeed kun toddoba kun aa la gaday hadda xabadda bocor waxaa la gadoowaaya labaatan iyo shan soddon afartan konton kun aa la gadoowaaya alxamdulilah rabbilcaalamiin shukur ilaahay ayay nasrakas waxay qaali ay sus u noqonaysa beerihii biyaha ayaa soo galoohaaya qudaartii oo kuu tacban aa biyaha iska soo galoohaaya halaas ayaa sabab nyaayada hadda jirgaanka nyaayada qabtii waxay maraysa boqol iyo lixdan boqol iyo toddobaatan hadda waxaa la gadoohayaa jirgaanka nyaayada konton konton iyo shan afarta iyo shan marka la gaaro xilli roobaadka webigana uu buuxdhaafo waxaa qaali noqda inta badan qudaarta sababo la xiriira cabsi laga qabo fatahaadda